galab wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay kala dirista guddiga maaliyadda baarlamaanka uu ku sameeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad gudoomiye mursal oo hadda ku sugan dalka turkiga ayaa waxa uu sheegay inuu tegi doono berito magaalada muqdisho dibna ay u eegi doonaan go-aanka kala dirista guddiga maaliyadda si loo xaqiijiyo ayuu yiri inuu waafaqsan yahay xeer hoosaadka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya haddaba falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha ugu horreyntiina waxay weydiisay siduu u arko go-aanka lagu kala diro guddi hoosaadka maaliyadda baarlamaanka
falastiiniya waxaan kuleeyahay horta berritaan safar ahay oo aan tegi doona muqdisho arrinkaas waxay la tahay xamar markaan tago markaasaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala baarlamankana degdeg fadhigiisi uu u qabsan doonaa marka taas meeshaasaan u dayno insha allah marka sharciyadda ka waran dhinaca sharciyadda guddoomiyihii baarlamaankaa tahay guddigii maaliyadda ee la xisaabtamaya xukuumadda iyo hay-adaha kale dowladda ayaa meesha ka baxay sidee u aragtaa mase la socota adiga intii aan la kala dirin ka hor ma laguu sheegay aniga waxay la tahay dhowr badanna dhowr jeerna waa ku celcelinay annaga waxaan ilaalin doonaa xeer hoosaadka iyo dastuurka waddankaas uu leeyahay wax xeer hoosaadkaas ka baxsanna golaha shacabka ma isticmaali doono iyo dastuurka marka xeer hoosaadka muxuu ka qabaa in la kala diro guddiga maaliyadda
waxay la tahay horta qof shaqo markuu kaa qaadayo qofka shaqada ku siiyaa shaqada kaa qaadi kara marka waxay la tahay baarlamanka arrinkaani guddoonkana baaritaan ay sameeyeen weli waxay waxyaabihii ay soo saareen aniga ma arkin ma akrinin marka markaan tago oo baaritaanka ay sameeyeen iyo wixii aan fiiriyo kadib ayaan ka wada hadli doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaan ku xaqiijinaa in aan la samayn doonin wax ka baxsan xeeroosaadka marka dad badan xeer hoosaadka lama socdaan marka laga reebo dad aada u tiro yaroo raacday guddigan ma caddahay waxyaabaha uu ku mutaysan kara in la kala diro iyo cidda awoodda ule inay kala dirto ma ku caddahay horta caqliga wuxuu sheegay qof kasta si uu ku yimid ayuu ku baxaya saas ogo marka sidee guddigu ku yimid oo lagu soo doortay taas markaan xagga tagnaan faahfaahin doonaa inaan ka hor dhaca ma rabid cause go-aanka baarlamanka asaa iskale laakiin waa la fasiri doonaa aniga keliya ma fasiri doono waxay u taallaa golaha shacabkay u taallaa taas markaas markaday leena dadka qaar ka mid a ama qaar ka mid a xildhibaanada waxay sheegeen shalay in guddoomiyuhu uusan xaq u lahayn inuu wax ka bedelo go-aanka uu gaaray guddoomiye ku-xigeenka ee ah in guddiga la kala diro awood intee la egaa u leedahay in go-aankaasi aada ka hor timaado
waxay la tahay viri ani waxaan kuu sheegaya waxaa wax ka hor imaanaya shaksiga ma aha waddanka waddan jira waaye magaciisa soomaaliya la yidhaahdo waa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shuruucuu leeyahay shaksi wax kama hor imaan karo sharcigaan ka hadlaynaa annaga sharci shuruucda baan raaci doonaa shaksi waxba kama hor imaan karo
markii ay soo baxday in la kala diro guddigii maaliyadda waxyaabaha ay dadka siyaasadda soomaaliya aadka ula socdaan ay soo hadal qaadeen waxay ahayd in sababtii markii hore guddoomiyihii hore baarlamaanka meesha looga saaray oo adiga lagu keenay xukuumadduna ay kugu ololeynaysa ay ahayd in aadan ka hor imaan waxyaabaha ay xukuumaddu rabto ma u aragtaa in sababta guddoomiyihii hore uga baxay adna meesha aa ku timid ay tahay inaad kaga dhawaato xukuumadda
waxay la tahay horta arrimahaasi waa arrimo un iska mala awaal ah wad institutionkan wuu ka madax banaan yahay baarlamanka wuxuu ka madax banaan yahay institutionada kale ama xukuumadda ha ahaato ama kuwa kale marka ilamaha caqli hadda sheegaya in baarlamanka uu hoos tegayo ama uu ku milmaayo golaha fulinta waxaasi ma jiraan wax jira ma ma ma aha marka qof kastana waxay ku qasban tahay shuruucda waddanka u taalla inay raacdo marka wax shaksi inta la keenay kadibna shaksiga wuu iska samaynayo ama qofku meel ku biiri kara ama wuxuu rabo iska samaynayo ma aha waddanku waa waddan shuruucu leeyahay marka shuruucdaasaa qofka hagaysa guddoomiye ha noqdo ama wax kale ha noqdo marka arrimahan kalena sidaan kuu sheegay xalkooda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa go-aankiisa iyo ama guddoonka magaciisa ku hadlo aragtidiisa siday la aheed u sameeyey saasuu u dhigay markaan tagno baaritaankii wixii ay sameeyeen markaas kadib aan waafajin doonaa marka haddii baaritaanka haddii baaritaanka uu ka hor yimaado xeer hoosaadka baarlamaanka maxaad sameynaysaa
qayladaay su-aashaadii hore unbaad kusoo celcelinaysaa marka maxaa maxaa tallaabahoo qaadaysaa haddii aada ogaato in uu baal marsanaa sharciga kala diristii guddiga oo tilaabo horta aniga igu gaara oo aniga keliya aan qaadayo ma jirto meesha waxaa fadhida laba boqol iyo toddobaatan iyo lix xildhibaana fadhida oo soomaali oo dhan matesha marka meel qof shaksi ah keliya tilaabo qaadi kara ma aha taas ula soco horta marka waxaa tilaabada qaadi kara waa sharcigaasi sharcigaas meeshuu aado un baa la aadi doonaa ma ogiye nin kasta haddii uu rabo tilaabadu rabo uu qaadayo dee waddan taagnaanayo maba jiraba marka tilaabo aniga ii gaaro oo aniga aan qaadayo ma laha tilaabadan qaadayo waa mid ku dhisan sharciga waa mid ku dhisan xeeroosaadka golaha shacabka marka wuxuu ka qabo un baan waafajin doonaa xeeroosaadka haddii uu qabo guddigan in guddoonka baarlamanka uu kala diri karana xeeroosaadka siduu qabaan aadaynaa haddii xeeroosaadka uu qabo guddigan in guddoon baarlamaan uusan kala diri karinna waxaan aadaynaa guddiga xeeroosaadkii maxaa la yidhaahdaa ma qabo in la kala diro marka mar walba waxaana hogaamin doona waxay noqonaysaa waa sharciga baarlamanka uu dejistay oo xeeroosaadka baarlamanka keliya ma ahane xukuumadahana xukuumadda lagula xisaabtamo oo waa dee aadu u ballaaran yahay marka kaas unba unbay noqon doontaa midka wax kala qaadaya shaksi maaha shaksi marka laga hadlaayo dee waddan shaksi keliya iska hogaamiyo oo aragtidiisa iyo fikirkiisa lagu hogaamiyo caalamkuma kumaba yaalaba marka waxaa leedahay dib oogisaan ku samayn doonaa dastuurka wuxuu ka qabaana waafajin doonaa absolute waxay sharciga ka qabaan waafajinaynaa sharci meeshaas halkaan ma taalo shaksi wax la yidhaahdo shaksi kasta hadduu rabo haddii uu wuxuu rabo iska sameeyo meeshaan maxaa kala soconaya